madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe ayaa maanta dhagax dhigay wadada isku xirta garoonka diyaaradaha maxamed dheere ee magaalada jowhar wadada ayaa waxay qayb weyn ka qaadanaysaa isku socodka bulshada taasoo muhiim u ah bulshada ku nool magaalada jowhar madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe oo maanta dhagax dhigay wadada isku xirta ee garoonka diyaaradaha maxamed dheere ayaa waxauu ka warbixiyey muhiimadda ay wadada la dhagax dhigay u leedahay bulshada ku nool jowhar ilaahay ayaa mahad iska leh oo noo suuro geliya maanta inaan waddada jowhar iyo airboorka jowhar isku xidhayso inaan maanta dhagax dhignay allahi noo suuro geliya ayaan ugu mahad celinaynaa caqabado badan ayaa ku xorray deegaanadan iyo degmadan jowhar iyo guud ahaan degmooyinka hirshabeelle maanta cid naga gacan sii u haysa ma jirto isku tashi ayaa lagu dhisowhayaa dowladda hirshabeelle iyo bulshaweynta hirshabeelle ayaa dhisuuhaayo kuwo kaloo badanna waa dhisi doonnaa haddii ilaahay raalli ka noqdo kuwo kaloo badanna waa dhisi doonnaa fursadda waa inaan ka faa'iidaysannaa dhaqaalihii ka imaanayay bulshada shalow jid waliba waa ka go'nay wax dhaqdhaqaaqa ma jirin dhaqaalana kama imaan karin maanta hadday waddooyinkii furmeen isbeddelaa muuqdo labada isbeddelo ah in dhaqaalana ka imaan karaan dhaqaalahooda wax loogu qaban karo ummadda iyo in agabkii wax lagu qaba lahaay ee ama carraleh ama jayle ama dhagaxleh intaba la keeni karo ayaa muuqato waxaa naga go'an ummaddan wixii ciida ay awooddo iyo meel waliba waxaan wax ka keennaba inaan wax badan ka qabanno waddooyinkan burbursan iyo dhismooyin badanoo loo baahnaay ayaa naga go'an haddii ilaahay raalli ka noqdo